iyadoo weli socdaan ugurmashada dadka muslimiinta ee ku dhibaataysan khaza kadib dagaalo iyo duqaymo aan loo meeldegin ay isku soo hawarwacdeen yahuudiyo reer galbeedka ee socday shan iyo toban bilood oo xiriir ah oo lagu xasuuqay ehelkan reer falastiin ayaa waxaa haatan aad u soo badanaya dadka muslimiinta ee u gurmanaya walaalaheen la daaladhacya baabi ay yahuudda xaqidiinta ay u geysteen kuwaas oo wajahaya xaalado aad u daran oo xagga nolosha ah haweenka muslimaadka ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa halkaasi kaga dhawaaqay olole lagu taageerayo dadka muslimiinta reer khaza haweenkan ayaa ololahooda ugu magac daray khaza innaga ayay naga mid tahay waxaan ujeedkoodu yahay inay ururiyaan dhaqaale gurmud u ah walaalaheen reer khaza qaar ka mid a haweenkan isxilqaamay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warmay ololaha ay ku dhawaaqeen iyo waxa uu yahay dadkaas walaalahayna garab istaagooda waajib diini ah oo na saaran waay waxaan rabnaa maanta inay ka soo baxda meeshaan laba arin uun intayna isla joogta maanta oo timid oo ilaahay runtii soo waafajiyey waxba ay qaban karaan inaan wax qabanno inaan isku raacno oo aan u istaagno qadyadan runtii dhaqaalaha nagala rabaa inaan garab istaag weyn ku muujinno dadkaas walaalahayna ah ee xaqa ku taagan caalamkao dhanna oo isku soo biirsaday inuu dulmiyo uu duleysto ma duloobayaan ballanqaad ilaahay ay haystaan way guulaysanayaan laakiin dadka imtixaanka la marsiinaya annaga kow ka nahay sidoo kale haweeney kale oo ka mid ah haweenka isxilqaamay ayaa iyaduna dardaaran u soo jeedisay haweenka kale waxaan rabaa inaan insha allahu tacaalaa maadaama annaga aanan tegi karin meeshii oo aanan joogin waxa aan galno inaanan la gaabsan waxa aan qaban karno inaanan xaqirin wax aan tari karno inaan ilaahay subxaana watacaala berrina la weydiinin intaasna ma qaban weyse insha allahu tacaala dardaarankeenna waxaa waaye faku raqabatin ow icaamun fii yowmin ha ciwaankeenna waa midkaasa waa midka ka taagan xaaladda hazo waa midka aan laga bixi doonin waa midka insha allahu tacaala dad badan oo maanta shilinka ay haystaan bixin doono ay caqabada uga gudbin doonaan dirham lagaa aqbala ayaa wax badan oo aanan filaynin ka qayr badan tan iyo markii uu dhacay heshiiskii xabad joojinta ee la dhex dhigay muqaawamadii yahuudda ayaa waxaa dib ugu soo laabanaya khaza dadkii ka barakacay duqaymaha yahuudda halkaasi ka waday iyagoon haysan waxyaabaha asaasi u ah nolosha